kulanka lagu soo dhoweynayay cabdikariin muuse qalbidhagax oo ah sarkaal ka tirsan o nlf islamarkaana ay dowladda etoobiya dhammaadkii bishii hore xabsiga ka sii daysay kadib muddo ku sidan toban bilood oo uu u xirnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya xildhibaanada soomaalida ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari kenya iyo sidoo kale xildhibaanka degmada kaamakunji ee magaalada nairobi siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi xildhibaanadii kulanka ka hadlay waxaa ka mid ahaa xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya go-aankii dowladda soomaaliya ay gaartay ee cabdikariin ay ku dhiibtay ayna ku tilmaantay asagii ururkiisao in argixsan yihiin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa boqol iyo konton iyo sideed xildhibaan ku beeniyey sidaas ayaana baarlamaankii ugu sharafta badnaa taarikhda soomaaliya arrintaan inaan ku dheeraada aana rabin cabdikariin asagoo indhaha ka duuban ayaa calanka soomaaliya buluugga hoostiisa laga qaaday magaaladii caasimadda soomaaliya laga dhoofiyey adisababna wuxuu ka soo dhoofay asagoo v i gda siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo isna ka hadlay kulanka waxa uu dowladda soomaaliya u jeediyey inay raaligelin buuxdo ka bixiso go-aankii dowladda etoobiya loogu dhiibay cabdikariin qalbidhagax isagoona tusaale ahaan u soo qaatay mowqifka ay bakistan ka taagan tahay gobolka kashmiir ee lagu muransan yahay weli ma dhicin in dowlad soomaaliyeed iyo qaran soomaaliyeed iyo magac soomaaliyeed qof lagu dhiiyo ma dhicin cabdikariin ayaa ugu horeeyey waxaana rajaynayaa qofkii ugu dambeeyey inuu noqdo adagta hadda koor waa sheeg waan ku celinaya siyaasi reer bakistaan ah inuu ka kaftamo qadiyad kashmiir way adag tahay inuu fagaare ka sheego kashmiira agigixisaa way adag tahay bikaas kashmiir waxay ku nooshahay damiirka dadka reer bakistaan ay ku nooshahay waxaan ka hadlaa keliya madaxdayda aan waa ka xunnahay bes xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo laga soo doorto degmada kaamakunji ee magaalada nairobi waxa uu ku soo gebagabeeyey in wixii hore ay yihiin wax laga soo tegey islamarkaana haatan loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed la mideeyo oo khilaafkooda xal buuxa laga gaaro khilaafyadii hore u jirtay in la tirtiro oo aanay u noqon mid soomaali kala qaybisa markaasi waa inaan isu keenno wixii khaladee dhacay xadgudubkii dhacay waa inuusan noqon mid boogta soomaalida ku taalla sii weynaynaysa xanuun dheeraada iyo colaad dheeraada soomaalida dhexdeeda dhigaysa intaasi kadib cabdikariin muuse qalbidhagax oo kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey halkii laga qabtay iyo sidii loola dhaqmay gaalka ayaa laga qabtay saddex habeyn baa laygu hayay si fool xun oo ihaano ah layla dhaqmay waa layga soo qaaday muqdishaan lay keenay waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaano ah layla dhaqday markii aan arkay iyadoon si lay garda duubay oo indhaha layga xidhay anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyey ciidanka etoobiya waxay ahayd arrin aad iyo aad iiga cadhaysiisay aadna iiga nixisay markii aan arkay in mar kaleeto eerabood ku yaalla magaalooyinka soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga maaqaan baydhabayn ahayd waa suuragal markii aan arkay intii layga soo dejiyey aan qiyaasay in sawirka layga qaadanhayo isla markiibana diyaaraddii laygu celiyey markii lay geeyey goday oy isugu soo baxeen soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta dhaanta markay igu dulqabsadeen aflagaado markay ii miiseen si ii caahiyeen markii layga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka kiimabaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaoo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dad lahayn waxaan arkay oon isidhi arxan melihid waxa iga ba'day arrintaasi waa murugo aad u xanuun kulul bay ahayd waxa iga ba'day markii aan arkay oon ogaaday inaan leeyahay walaalo soomaaliyeed oo ka badan hal soddon milyan walaalo soomaaliyeed oo ka badan soddon milyan oo dareenkaa fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyey oo hiil iyo hooba ila garab taagan arrintaas igaga baaday cabdikariin qalbidhagax waxa uu u mahadceliyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu sheegay inay aad oga dhiibiyeen xariggii loo geystay
walaalayaal shacbiga soomaaliyeed meeluu joogayba sidii uu u kacay sidii uu u howlgalay siday ilmahoodii ugaga soo tageen shaqooyinkoodii ay u baylhiyeen ilaa ay ka xaqiijinayeen halka ay ku sugan tahay nolosha cabdikariin sheekh muuse oo jariimo foolxun loogu geysay madaxtooyadii iyo caasimadii jamhuuriyadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysay aad iyo aad bay arrin foolxun sidaad uga dhiidideen sidaad isu garabtaagteen qadiyadaas sidaad aa u dagaalanteen sidaad isugu soo baxdeen sidaad ugu midowdeen runtii waxa weeye arrin taariikhda geli doonta weligayna aana ilaaweyn ugana mahad celinayo isirka soomaaliga meeluu joogaba waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka soomaaliyeed anigoo dagaal ku jira yaan ku qaangaaday weligay ma shaqaysanin shaqo guud mooyaane shaqo gaara maana qabsanin waxaan usoo dagaalamay naftaydii iyo dhiigaygiina u horay dadka soomaaliyeed muddadii uu kulanka ka jeedinayay khudbadiisa cabdikariin qalbi dhagax waxa uu ka hadlay qaabkii loo maray sii deyntiisa iyo xubnihii ka qayb qaatay in la sii daayo waxaan iyadana marsadaa inaan u mahad celiyo ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ahaa oo god sanka ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuuslana ii sii daayo iguna marti qaaday xafiiskiisa waxaan u mahad celinayaa ra-iisul wasaare abiy axmed habka uu u dhaqmay ee isbeddelka ee u suu daayey maxaabiistii ku jirtay jeelasha etoobiya intooda badanna xaqdarro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno cidda keliya ee uu ii sheegay rag ayaga ka mida maha isaga uu ii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyey wuxuu ahaa hal nin dee arrintaada in badan nagu soo celceliyay buyi marna si kafool kafool aan isaga aragnay wuxuu ahaa adigu yidhi axmed madoobe dowladda soomaaliya ayaanan weli si rasmi ah uga hadlin sii deynta cabdikariin muuse qalbi dhagax sidoo kalena kama aysan jawaabin baaq ka soo yeeray qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo ahaa inay raaligelin ka bixiso hase yeeshee dhowaan mar uu hadlayay safiirka etoobiya u jooga soomaaliya jamaaludiin mustafa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya codsigeeda lagu sii daayey cabdikariin qalbi dhagax hadalka safiirka waxaa si xoogan u beeniyey mas-uuliyiinta jabhadda o nlf khadar maxamuud xareed v o a nairobi